In ka badan sideetan qoys oo ka soo barakacay deegaanada iyo tuulooyinka hoostaga magaalada Beledweyne ayaa dib u dejin loogu sameeyay kaamka Wirwiro ee xaafadda Kooshina. Qoysaskani ayaa waxaa saameeyay abaarihii dalka ka dhacay kuwaas oo ku soo xoolo beelay. Gudoomiyaha kaamka Wirwiro ee xaafadda Kooshin magaalada Beledweyne Xasan Maxamed ayaa ka warbixiyay dadkaani loo sameeyay dib u dejinta isagoona ku baaqay in lala soo gaaro gargaar bini'aadanimo.
waxaan dibdejin u sameeyey dadkan soo barakacay oo oo deegaanadan oo hoos yimaada gobolka hiiraan s- dibadejin u sameeyey kaamkii waxaa lahaa kaam werwera lahaa dadkaasaa meesha aan kusoo dhaweeyey marka wallaahi waa iska duruufiyeen dad saaidii saaid iska duruufeysan oo xaba aan haysanin oo bac aan haysanin oo roob hadda ku- oo oo oo- oo ku bilowda waayin tirada ay dheyihiin waxaa waayo eh, sideetan haddan dadaa aa- aa xitaa saakadan dadaa xitaa imaaday Ee, marka dadkaas dad saaid u durfeysan waaye waxayna u badan yihiin haween iyo iyo iyo caruur u wada badan yihiin iyo waayeele u badan yihiin marka een, waxaan ka codsanayaa hay-adaha samafalka inay micnaha dadkan ay u gargaaraan ay ay dadkan micnaha ay gurmad degdeg la soo gaaraan Qaar ka mid ah dadka ku nool kaamamkani ayaa ka warbixiyay xaaladaha nololeed ee ku haysta kaamkana.
kii soo qaxo bakurra ka soo qaxa xoolo waa laga eber Had- kaankaana dibidejis laloogu keenay weeraweera waaye weli wax kuma haysan hoys ma haysanno weel wax lagu cuno ma haysanno kiifad ma haysanno biyo ma haysanno bacli hugta ma haysanno anaku meesaan meesha u joognoon u soo qaxnay oonu wax la-ayn aanu wax la-ayn dii wax lalooga qabanaa dee waa codsanaynaah waxa laloo qabto Ee, meeshaan kaamkaalaan joognaa ee, dibujin- dibadejin lagu sameeyo waa deganahay ee, ummadaan baahano in gargaar loo sameeyo rabnaa waa codsi ka nahay in gargaar loo sameeyo waa deganahay oo islaana nahay hay-adan kaamkaan weerweeraa deganahay marka si degdega in wax loogu qabtaan codsiga waxaan nahay dad oo ka soo qaxay beer xaano iyo meel kasto een, waxaan joognaa weerweero kaama dufajiro lagula sameey waxaan rabnaa samafalka eh, hay-adaha inaga soo gaaraan hoy ah, hoy- hoys waay mana hel bac mana hel wax biyo ku- biyo la-aan na hayso een, waxaa laga rabnaa een, inaga soo gaaro meeshaas waa ku dhibaataysan nahay waxaa jira dad badan oo ku nool qeybo badan oo ka mid ah gobollada dalka kuwaasi oo wajahaya xaalado nololeeda